رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu qasri الsalaati biminan gaabintii salaada la gaabinayay mina markaa la joogee loo joogaba jamaradka si loo tuurto bal taas buu baabkeedii yahay bal lafdiga minan dee kolley waa kaasoo aynu laftiba inoo soo socdo kolley markaa bal ma mudakar ba muanat ba wax inoo yar tilmaami dooneen laakiin waa mawdica macruufka ee manaasigta xajka ka mid ah jeedadna waa markaa xujaajtu ay joogaanay mino degan yihiin bal salaadii maxaa laga yeelayaa miyaa la gaabinaya mise lama gaabinayo socodna markaa kumaba jiraan taas buu baabkeedii yahay bal umuuro ku tacalluqsan baan arki doonaa وxdثnي xرملة بن يحيى qال xdثna بن وهب qال أخبرnي عمرو وهو بن الحارث عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم cبداللahi بن عمر ba wuxuu rasuulka ilaahay ka wariyey أنhu صلىa inuu tukaday rasuulku صلاaة المسافر waa ruuxa مسافirkaa salaadiisii bminan wagayri waa markii uu safarka ahaa dee minana waa ku tukaday mino kayrkeedna oo meelihii kale ah ee dee uu joogay rasuulka ilaahay markuu safarka ah ee kaba mid ahayd carafo oo kale musdelifo oo kale iyo meelihii kale kol hadduu safar yahayba taasuu ku tukaday biminan wagayri waa lafdigan sheegaye horta kelimadan minan waayo dad ba way iska yar shuhureydaba ama khaasatan xujaajta ha noqota iyo xataa dad wax akrista iyo cid kalabe inay in badan ay iskaga idlaaqaan muna yidhaahaan munane laakiin miimtu ma damisne miimtu way kasrisan tahay oo minan baa magaceedu iyo muno horta ma aha xagga marka la eegana luqada carbeed waxaa ku banaan in la tadkiiriyo macnaa ismu mudakara laga dhigo taas baaba imaka lafdigan wagayrihe ku cadfan damiirkani waa kan damiir mudakar loogu celiyey waanay banaantay in la ta'niisiyo oo ismi muanasa laga dhigo de haddii imaka uu halkan muanasiyay wagayrihaa baa la odhan lahaa kollay lafdiga wagayrihi bukhaari kuma buu sugnayne wagayrihaa baa la odhan lahaa waxaana weeye markan la tadkiiriyana waa la tanwiininayaa oo biminan baa la odhanaya waayo waa ism mudakar oo bimacna mawdic baa loo jeedaa haddii la ta'niisiyana kollay calamnimo iyo ta'niis baa kulmaya oo bimina ayuun baaba la odhan oo lama tanwiininayo iyadoo bimacna albuqca loo jeedo bal waxaan leenahay un waa makaankan macruufka ah miimtuna way kasirsan tahay waxaana badan tadkiirkiisa saa daraaddeed in laba tanwiiniyo haddaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku tukaday salaad musaafir markaa uu mino joogayo dee meelaha kaleba ragcatayni laba ragcadood buu tukaday waa salaaddii musaafirku saeedoo waa salaadii afartayd buu laba laba tukaday wey waa abu bakrin wa cumaru abubakar iyo cumarna iyaguna way tukadeen oo minaa marka ay joogeen laba ragcadood un bay salaadihii rubaaciyaadkaa tukanayeen iyadoo mid kasta waqtigeedii la tukanayo wa cuhmaanu wasallaa waa tukaday cuhmaanu cuhmaan mina ragcatayni laba ragcadood buu ku tukaday waa rubaaciyaadkii sadran waa in iyo waa qeybtii hore min khilaafatihi khilaafadiisa ka mid ahayd oo siday noo soo socota waa lixdii sannadood ama sideeddii sannadood ee hore saa rasuulka ilaahiyo labadiisii saaxiibbaa yeeleen buu yeeli jiray waa waqtigii khilaafadiisii oo laba ragcadoodun buu tukanayay uma atamahaa arbacan waa taam yeelay kollay xalayna taas way noo soo yar horeysay waxyaalihii bal u awushayna ama lagu xambaaray cusmaanna waa tii aynu soo marray xalayto ee intii intaa ka dambeysay weliba khilaafadiisa qeybteedii dambe ayuu salaadii taam yeelo afar ragcadood buu tukaday afar ragcadood buu tukaday bal xadiidka weli duruqdiisu way noo socotaa وxadaثnah زhayr بن xرb qال xadaثna الwليd بن مسلم عن الأwزاaعي xa وxadaثnah إسحاaq وcبد بن حmayd qاal إسحاaq iyo cabdi waxay yidhaaheen أخbarna cabdالرaزاq qاal أخbarna معmr جamيعا xaalayin waa أwزاaعiyo معmr ayaa iyagoo dhan bay xadiidka waxay ka wada wariyeen can الzuhriyi bhada اisnaadi isnaadkuna wa can sar bn cabdillaahi can abihi can rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه wasalam marka qaala waxaanuu yihi isagu ibnu shihaab xadiidkiisan qolooyinkan kale ayba warinayeenba biminan ayuun buu yihi walam yaqul muu odhan halkan riwaayadiisa wagayri waa riwaayadan qoladan kaba wariyeen wagayrihi muu odhan ee minan buu ku gaabsaday وxdثnا aبوبكر بن أbي شhيبة qال xdثnا أbو أسامة qال xdثnا عubayd اللhi عن نافع عن بن عمر qال أنه qاaل صلىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuu tukaday bminan رagcatayni laba ragcadood salaadii afarta ahaa wa abubكrin abubكrna waa tukaday laba ragcadood baعdahu rasuulka ilaahay dabadi wqtigii khilaafadiisii wacumar cumarna waa tukaday bacda abibakrin abibakr dabadii labadii ragcadood bu isna waqtigii khilaafadiisii dee sanad kastana waa soo xajayay intii khilaafadiisii ayde labadaa ragcadoodun buu tukanayay wacuhmaanu wasallaa cuhmaanu cuhmaanna waa tukaday sadran waa in iyo qeyb min khilaafati waa qeybtaa hore inayn sanad ahaana inoo dambayso saan ima kaba sheegay min khilaafati khilaafadiisii kaba mid ahayd laba ragcadood buu tukanayay uma ina cuhmaana cuhmaan sallaa waa tukaday bacdu waa intaa dabadeed waa sanadaha hore lixda ama sideedda ahaa dabadeed wuxuu tukaday mino isagoo jooga oo hadda madiine kaba yimi arbacan imaamkii muslimiintana ah arbacan afar ragcadood buu salaadii u taam yeelay adigu sida waa tamaha arbacantii marka fakana bnu cumar cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa idaa sallaa maca alimaami imaamka marka uu la tukado dee waaba cusmaan markuu la tukado qoladii ka horreysay way taam yeele may way dee gaabinayeene laakiin cusmaan uu taam yeelayo waqtiga dambe marka uu la tukado ama dee dadkii iyaguna kaba dambeeye taam yeelay iyagoo cusmaan kuba dayanaya adugu bal imaamkaa taam yeelayo markuu la tukado sallaa arbacan afar ragcadood buu tukanayo dee imaamkiisan buu raacayay waidaa sallaha hadduu tukado salaadii waxdahu kelidiina isagoo keliya umino markaa uu joogo tukado sallaa ragcatayni laba ragcadood oo dee sidaa sunuuba uu ahaa uu gaabinayay weli xadiidka duruqdiisu way noo socotaa waa duruq badanba xadiidku وxadثna بن المثنى وعubayd اللhi بن سعيid qال xadثna yaحyى وهuوa الqطاn x وxadثna أbو كرayb qال أخbarna بن أbي زاdة و yaحyى x وxadثnah بن نmayr qال xadثna cqبة بن khاld kulهma daba wa cqبة بن khاld iyo yaحyى بن أbي زاdة iyo yaحyى markaa qطاn intaas oo dhamiba can cubayd llaahi bhada isnaad naxw cubaydllaahina waa tan imankaan kala soo baxna waa cubaydllahi ibni cumar can naafic can ibni cumar taas buu ahaa bihada isnaadi waa isnaadkaa dee ka dambeeyey isaga naafic can ibni cumar naxwow xadiidkaa hore wax la macnihiisii leh weeyaan oo xadiidka la macnaa weeye waa adigu kaa an ka soo baxnay وxadثna عubayd اللhi بن mعaadi qال xadثna abي qال xadثna شhucbaة can khbayb bn cabdالرحman أنه سمع حفص بن عاaصم عن بن عمر قال أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم xadيiثku waa xadيiث iبن عمر شheekada مسلم baa isbedbedeli kollay iyo inta ku dhowada xadيiثku waa iبن عمر صلى النبي صلى الله عليه وسلم بminan صلاة المسافر رasuulka ilaahay mino wuxuu ku tukaday ruux مسافira saلaadii و أbو بكر وعمر أبوبكر iyo cمarna saلaada مسافirkun bay tukanayeen وcثmaan cثmaanna waa tukaday صalaaة المسaafiri ثamaaniya siniina aw qaala sita siniina lix sideed sanadood ama lix sanadood oo khilaafadiisii ka mid ahayd halkaa uu marka hore sadran ka soo cabiray qaala xafsun xafsa wuxuu yihi xafs waa ibnu caasim bn cmar bn الخadaab weeye oo adeer buu u yahayba cabdالlahi bn cmar wa kaana bn cmara cabdالlahi bn cmar wuxuu ahaa yusalii mid tukada biminan mina ragcatayni waa marka aanu imaamka dee la tukanahayn la tukanahayn waqtiga dambe la taam yeelaya sidaa marka hore aan soo aragnay uma yaati firaashahu markuu laba ragcadood tukado ayuu halkii uu dee manzilkiisii iyo alaabtiisu taalle uu deganaa ama gogashiisii buu imanayay faqultu waxaan idhi ay cami adeerkayow low sallayta bacdaha ragcatayni labada ragcadood haddii aad tukato dabadeed laba ragcadood oo laba kale aada raaciso waa raatibadii damala way fiicnaan lahayd ba sidaasaa mudnaan lahayd qaala markaa wuxuu ihi low facaltu haddaan samaynayo arrinkaas oo laba ragcadood oo isna aan tukanayo raatibo ah atmamtu salaata tan aar labadanba afartiiba labaa laga dhigay iyadaa buuxin lahaa oo iyadaa ka mudnaan lahayd xalaytaan qaybtan soo aragnay وxadثna yaحyى بن xabيb qال xadثna khاld yعni بن الxاrث x وxadثna المثنى بن المثنى qal wuxu uhi محmed بن المثنى xadثnي cabdالصmd qal markaa cabdالصmd iyo khاld بن الxاrث weeye ba waxay labadaasi yidhaaheen xadثna شعبة بhda الاسناad isناadki شhucbana وعan khbayb بن cabdالرحمن عan xفs بن cاasim عan بن cmr saasuu ahaa inu kusoo aragnay walam yaqulaa fi lxadiidi laakiin xadiidka may odhan biminan intaa laftigaa minan may odhan walaakiin qaala waxay yidhaaheen sallaa fi safari safar buu tukaday laba ragcadoodoo markaasuu gogashiisii intuu yimi baan hadalkan aan ku idhi oo dee safarkii oo kolley waa qaybtii aynu xalay sooba aragnay bal xadiidkii ibnu cumar intanuu inoogu dhan yahay kolley xadiid ibnu mascuud iyana way noo soo socdaan haddii aan la yidhaaho iyo saxaabi kaloo xaarisa la yidhaha xadiidkiina waa inoo soo socdaaye ta iyada inoogu sugani bal rasuulkii ilaahay iyo labadiisii saaxiib iyo cuhmaanba intii hore waa inay salaadan markay mino joogaan gaabinayeen kollayna bal dadka iyagu xujaajta ah een reer maka ahayn ama reer mino iyo carafo intaa aan ahayn inay gaabinayaan salaada taa culimadu way isku waafaqsan yihiin oo xujaajtu way gaabinayaan salaadii laakiin arrin baa jirta oo khilaaf yar jira reer maka makana dee amyaal bay u jirtaa kooban mino oo aad bay ugu dhowdahay ama dadkii dee mino iyo inahan adigu degenaa bal marka ay waktigaa xajkiiba ina waktiga kale ma gaabinayaan oo waa meel aada ugu dhow eh waktigan xajkii maxay yeelayaan salaadii miyay gaabinayaan oo dadkaasay la gaabinayaan se iyagu dee safar dheerba may soo gelin waaba meeshoodii eh way taamyelin intaas baa khilaaf culimada jira kole madhabka shaaficiyna qolooyinkaasi ma gaabinayaan weeyaane iyagu way taamyeelayaan oo dee xalaysaan soo marray markay safarka yidhaaheen ee waana intooda badan ee safarkan salaada lagu gaabinaya waa safar dheer inuu noqdo meeshana ay aada ugu dhowdahay make ugu dhowdahay waxay leeyihiin ma gaabinayaan kolleyna waa culimada malaa in badan oo kaba midoo oo waxaana sababta ay tahay ay taa u yidhaaheen gaabinta rasuulka ilaahay salaada ku gaabiyey mina iyo asxaabtiisiiba ama abubakar iyo cumar iyo khulafadaasi waxay ka dhigeen cilladu inay tahay asafar oo waxaan loo gaabinayaa inuu safar yahay dee safarkiina maanta waa safar qasiiro oo intii lagu gaabinayey ma gaadhsiisna saa daraaddeed bay u yidhahan qoladaasi ma gaabinayso kolley imaam malikiyaba iyagu waxay ku tagaan inay gaabinayaan oo iyagu waxay ka dhigaan cilladan loo gaabinayaa inaanay safarun ahayne camalkan xajka ayuun inuu kaba mid yahay oo nusug inuu yahay oo nusugan daraadii loo gaabinayo iyaguna dee ahla nusug bay kaba mid yihiin saa daraaddeed la gaabinayo oo ay gaabinayaan dee iyada haddii aan idhaahno qowlkii aan xalay soo marray oo safarku wixii safar lagu magacaababa kol haddii safar curfan lagu idlaaqayo waa la gaabin karaa masaafada culimadu ay xadidaan yaanay gaadhinbe iyada markaa taasna qowl dee si daahiriyad iyo qolooyin qowlkooduba u ahaa taasna waxaabay keenaysaa xataa iyadoo safar in safarba laga dhigo la gaabinayo dee safarkii qasiirkaana waa lagu gaabinaya baan taas culimada qaarkood qowlkoodu yahay calaa kulli xaal horta bal masaladu waa taasoo mina waa la gaabinayaa xujaajta way gaabinayaan ee reer mino iyo reer maka iyo carafayo intan ku dhow maxaa marka ay xajka joogaan xukunkoodu yahay haddii aan idhaahno cilladu waa cillo safar dee waxaabay noqonaysaa saa qolooyinkaa yidhi iyagu dee safarba guud ahaan laguma idlaaqaye uma gaabinayaan haddii la yidhaha waa linusugna way gaabinayaan oo dee maantana waxaan filayaa in la wada gaabiyaba oo dee taasi aanay jirin ciddaba markaa imaka halkan taam yeesha taasi iyadu waa arrin arrinka labaad ee inoo jiraana waa cuhmaanun taamiyeelkiisan hadal ibnu mascuudna waa inoo soo socdaaye waxa ay tahay un dee bacd alculamaa waxay kaba dhigeen cuhmaan wuxuu u taam yeelayey waxa uu isagu qabay ruuxu markaa uu socod ku jiro ee uu safarka yahay buu salaadii gaabinayaaye kol hadduu iska degayo onuu socod markaa ku jirin inaanu gaabinahayn oo xaafid xajariya wuxuu sooba naqliyo oo markaa waa ijtihaadkiisii walow dee rasuulka ilaahay sunihiisii taa uu yahayo qudwada iyo waxaan ku dayanaa rasuulka ilahi uu yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh markood baa dee aqwaalo aynu xalay soo maray oo kolley intuba aanay halkan meel mar ahayn ama jawaab aanay noqonayn kuba tege calaa kulli xaalin waa ijtihaadka cusmaan iyo ciddii kale bal kuba raacday ee waxaana ka horeynayo xujadu ay tahay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisa iyo gaabintaa uu gaabinayey bal intaas weeye arrinta kale jirta oo ah inuu cusmaan markaa ama ay imaamkii la tukanayeen ibnu cumar taam yeelayay iyadana ta inoo faa'iideyneysaa waxa weeye aan idhaahno waa sunnihii waa sii fadliga badnayd rasuulkii ilaahayna laazimay ee uu badsaday laakiin dee siaan xalayna waan kusoo yar joogsanaye maaha inuu qasrigu waajib yahayo haddii uu ruuxu s salaadiiba uu intii ka badiyo labadii ragcadood ka siyaadiyo salaadiisii la odhanayo way burtaayo way fasahaaday waayo hadday taa u arkayaan sida ibn mascuud iyo ibnu cumar iyo arrinkaa ay u arkayaan dee kumay xidheen kumay daba tukadeene waa inay dee tani ha fadli badnaatee laakiin itmaamkuna arrinkani waa inuu yahay isaguna iska banaan yaho haddii la taam yeelo ruuxa salaadiisi aanay burayn taas baa keentay in dee sidan ibnu mascuud iyo iyagoo tan diidanaa cabdullahi ibnu cumar iyo lahaa sunihii rasuulku waa kan inay ku daba xidhaan waxaa kaloo jirta iyadana mukhaalafadan dee imaamkii hadduu waxaan isagu arkay inay taasi saayiq tahay goosashada laga goostiyo iyadii halkaa mukaala waxaa dhici kartaba in shar ka yimaado mukhaalafo ama shaqa casi daaca ay kaba timaado se hadal ibnu mascuud oo inoo soo socdo aan soo yar naqlin doona me waan soo naqlin doonaayo halkan noogmaba sugne oo bal umuuraha ictibaarkeedna raacitoonkoodan ay raacayeen bahay oo saa daraaddeed baaba ibnu cumar marka uu keligii yahay uu laba ragcadood tukanayay hadduu imaam laakiin taam yeelayo ku daba tukanayo dee waa raacayo waa tii aan xalina soo sheegnay kol haddii imaamku ama ciddan aad ku daba tukanaysaa uu taam yeelayo ruuxii musaafirka waa taam yeelaya on salaadii u raacaya bal taasi waa xadiidka ibn cumar xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna cabdالواxid عan الأcmaشh qal xadaثna إbrahim qala samictu cabdالرحman بn cabdالرaحman بn يزيda yaqul kallay casharka uu yar dhe iska dhe axaadiista dee waa duruq soo noq noqonaysa una bal intaan yar wadi karnaan in sha allahu tacaala yar wadi si uu kitaabka inoogu socdo dadkuna waa dad inta badan aan soo marnay bal ibraahim kanuun cid kale ha u qaadna waa ibraahim ibn yaziid nakaci imaamkii macruufkaa weye faqiha ibraahim nakaci cabdiraxmaan ibn yaziidkana kolley waa isla caayilo abtibu uu ahaa oo waa qoys cilmi iyo camalba wada lahaa adugu majmuuca dada weeyo cabdiraxmaan ibn yaziid iyo nin aynu marar soo aragnay isagoo caisho wax ka warinayo aswad ibnu yaziid la yidhah waa walaalkii iyo nin iyaga u adeer ahaa walow aswad kaba sii weynaayo calqabat ibnu qaysi nakaci la yidhaho iyaguna asxaabtii ibnu mascuud kibaartoodii ahaa aswadkaasi nin uu dhalo cabdiraxmaan ibn aswad la yidhaah ibraahim ibnu khamiyay u abti ahaayeen kollay reer nakaxa isku wad ahayd waa niman ilaahay cilmi iyo camalba wada siiyey oo kollay taas bay ahayd usranadaasba ah dee kuwa kale waa dad isla lalay ama walaalo ahaa ama isu adeer ahaa ibraahim abtay u ahaayeen wuxuu yihi markaa cabdiraxmaankaasi waa cabdiraxmaan ibn yaziid ibn qays nakaci yaqul sallaa bina cusmaanu cusmaan baa na tukiyey biminan mina ayaa wuxuu nagu tukiyey arbaca rakacaat waa markan dambe ibnu cumar bay nooga soo warramay afar ragcadood cabdiraxmaan baa le weli ibnu mascuud markaa lama joogina laakiin cabdiraxmaan baa le cusmaan baa afar ragcadoodna tukiyey waana khaliifadii iyo imaamkii muslimiinta faqiila dalika arrinkaas baa waxaa lagu yidhi licabdillahi ibni mascuudin cabdillahi ibni mascuud baa loo sheegay fastarjaca istirjaac buu la yimi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun dhib buu arkay iyo musiibo wuxuu arkay dee rasuulka ilaahay sunadiisii tan inuu kaba dunaa rasuulka ilaahay iyo cumar iyo abubakar iyo cumar iyo way taam yeelayeen bal cusmaan intii hore may way gaabinayeen marka arrinkan ayaa istirjaaca ku keena oo u arkay inay dee tani si laga fadli si laga fadli badan yahay too fadligii wixii uu kuba sugnaa lagaba tegay uma qaala wuxuu yihi ibnu mascuud markii istirjaacii dabadeed صlaytu mعa rasuuli الlahi slى الlaهu عalيه waslم biminan ragcatayn وصalaytu mعa abi bakri الصdiq biminan ragcatayn وصalaytu mعa cmara bn الkhaضaab biminan ragcatayn intaba laba laba ragcadood baan la tukaday falayta xadi wuxuu leeyahy alamaa nasiibkayga iyo dheefta iiga sugnaanaysa min arbaci rakacaatin waa bedela arbaci minti waa tii bedeliyada ahayd sadeyn waxa wey taas oo kale adigu maalminta ti bimacna lbedel ahayd weeye tadib ilxayaat dunya min alaakhira min arbaci ragcatin waa bedel arbaca ragcaad xadiga iyo waxaan ka helaya afar ragcadood bedelkood muu noqdo ragcataani mutaqabalataani oo wuxuu leeyahy de waa wuxuu arkay camal mafduulah camalkii faadilkaa laba ragcadood buu ah haddaba waxaan ka helayo nasiibkayga iyo xadigayga afar ragcadood iyo waxaan ka helaya alla muu noqdo laba ragcadood oo layga aqbalo taas buu yihi waa waxaa odhanaya cabdاللahi بن mascuud baa odhanaya istirjaaxisuna waa taa aan soo sheegnay oo ujeedadu salaadan uu tukaday aan afartan ragcadood waxa aan ka helaya alamuu noqdo laba ragcadood oo iyada waxa weeyaan bedel iiga aba intan afartan ragcadood ujeedadiisuna waa isagoo nacaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh iyo labadiisii saaxiib waa arrinkaa inooga soo sheegay camalkoodii in la khilaafo taa isagoo nacaya bal markaa taaba weeye laakiin dee kollay in itmaamkuna uu bannaan yahay isaguba ma inkirsano oo waxani way bureen ma laho haddii waxaan u ictiqaadsan yahay inay burayaan oo af laba afar haddii la tukado salaadaasi ay faasi tahay ama ay burayso muu yidhaahan waxaan ka helayo afartaa ragcadood muu laba ragcadood noqdo taa ma yidhaaheen adigu bal markii dambe maxaa dhacay dee isagii waa imaamkii muslimiinta waa la tukaday oo isaguba markiu ku xidhanayo afartii ragcadoodun buu tukaday waana la weydiiyey si abi daud iyo ay wariyeen oo waxay ku yidhaaheenba oo lagu yidhi dee waad inkirsanaydoo waad igii diidanaa ee haddana maxaad labada u tukatayo muxuu yidhi alkhilaafu sharun khilaafku waa shar oo ujeedadu hadduu dee isaas oo kale waa khaliifadii muslimiinta salaadiiba ka gooso hadduu doono halkan cid ula baxo qayb ula baxu yidhah war mee sunihii baan dabaqaynaayo labada ragcadood baan tukanaa iyagii uu koox halkan u saaro kollay khilaaf iyo shar ama fitnaba kaba imanaysa markaasaa riwaayo waxaa yimi inii akrahu alkhilaaf laftiga abi daawudna alkhilaafu sharun khilaafku waa sharo dee markaa kol hadduu imaamkii ama uu la imanayo wuxuu isagu u qabo inay saaiq tahay ama jaa-is tahay ama wax sidiisa kale dee jaa-isba u ah mafduul haba ahaadee waxaan ka imanaya khilaafka ee dee fitno iyo dhib ah ayaa ka weyn mafsadada halkaa ka imanaysaa tan ka weyn waxa kuma jira oo saasuu uguba raacay oo uu yihi dee ibnu cumarna xaaladiisu waa taasba oo wuxuu yihi waa ti aad inkiraysaye maxaad ugu daba tukatood afarta u tukataa lagu yidhi o alkhilaafu sharun ama ini akrahu alkhilaafo waa arrin markaa waa taasoo kolley waa arrin weyn oo marka waxyaalaha bal arrinkooda uu yahay aanu xaaraam iyo dee imika ama farad laga tegay aan ahayn ama xaaraam lagu dhacayo aanay ahayne arrinku uu ahaa si arjax ahaydun ama faadilkahaydoo laga tago mafduul la qaatay dee haddii iyada maslaxada ulfada iyo muwaafaqada kuba sugan iyo mafsadada kaba imanaysa ulfa la-aantan iyo muwaafaqa la-aanta umuurahaasaa la eegayo haddii mafsadada ka ratimaysaa taas inaan la waafaqin ay ka badan tahayba wixii halkan kuma jiray ee ahaa tarkul afdal iyada markaa dee waaba la waafaqaya oo kii rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu calayh xataa u daayay inuu kacbadii bedelo uu si nebi ibraahim uu kuba celiyo waa isagoo ilaalinayay markaa waxaan dee in meesha ay wax kaba yimaadaan ama infiraar kaba yimaado ama diidma ay kaba timaado isagoo taas nacayayba sidii xadiidka kuba yimi xadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi qala xadaثna abu mucaawiyaةa xa وxadaثna cثman بn abi shaybata qala xadaثna jariir xa وxadaثna isxaaq bnu khashrami qala akbarana cisa waina yunus kulhm can اlأcmaشhi bhada اlisnaadi naxw acmashna wata aynu soo maro xadiidka ibrahim ibn khaci buu ka warinaya ibrahimna cabdالرaحman ibn yaزيid kaas baa ibn mascuud inooga soo wariyey وxdثna يحyى بن يحyى وqتayبة qال يحyى أخبرna وqال qتayبة xdثna أبوالأحوص labadoodaba أبوالأحوص سلام بن sرaيم baa u sheeka ee midna أخبرna un buu yihi midna xdثna buu yihi عن أbي إسحاq عن أbي إسحاq السبيعي عن xاarثة بن وهب qال wuxuu yihi صحاabigaas waa صحاaبي reer khusaaعة ahaaye صalaytu waan tukaday maعa رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi maعiisa biminan mino ayaan rasuulka ilaahay kula tukaday anoo rasuulka ilaahay maciisa amana maa kaana annaasu dadku waktiyadoodii iyo axwaashoodii ama awqaadahoodii markay ugu amni badnaayeen iyadoo xaal ay yihiinba wa akarahu ay uguba badnaayeen ragcatayni laba ragcadood oo sallaytu maca rasuulillahi sala allahu alayh wasalam biminan ragcatayni wey laba ragcadood baa rasuulka ilaahay anoo mino la joogo ama de ayaan kula tukaday rasuulka ilaahay maciisa waktigii uu tukadayna aman waa ti min alamni u afcalu tafdiil dee ka laga ka ama kaba yimi amnigii waktigii ay dadku ugu amni badnaayeen cabsi gaalo laga cabsanaya iyadoonay jirin cabsi aanay jirin oo ilaahuu mooye wax kaloo dadku ay kaba cabsanayeen aanu jirin maalintay uguna tiro badnaayeen marka la eego dad meel sidaa isuguba yimaado muslimiina iyaday xaaladu tay waa xajatulwadaa oo boqolku nin ka badan ay la joogeen rasuulkii ilaahay dee waktigaasna dhulka oo dhamiba uu aamin noqdo jaziirat lcarab ama mucdamkeedii gaalo laga dahirayba oo laga nadiifiyey ayuu haddana rasuulka ilaahay tukaday taasi markaa xadiisku wuxuu inoo faa'iday in horta gaamintii salaada mina lagu gaaminayey arrinta kalena oo xadiidka inoogu suganna dee xalayna waan soo maraye ilaahay qowlkiisii wili in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waa mafhuumkii inaanu dee mafhuumka mukhaalafo aanu hala lahayn oo ama waxaan leenahay e walow shardi ay tahay shardigaasna uu keenaya haddii la cabsanaya salaadii la gaaminaya rasuulka ilaahay ficilkiisina waan aragnay muxuu noqonayaa markan la ictibaarinayo mafhuumu lmukhaalafa waa marka aanu dee si qaalibka ahayd wifaaqeed ama si waafaqsan aanu kuba iman e hadduu waafaqsanyayu sidii badnayd ee qaalibka ahayd markaa mafhuuma yeesho dee sidaan kutubtii usuulka kuba aragnay warabaa'ibikum allati fii xujuurikum taas oo kale ee inta badan inantu hooyadeed bay raacdaayo markaa ciddii hooyadeed qabtay xajrigeeda kuba sugantay haddaanay xajrigeeda ku sugnayn way banaantay ma aha oo uma banaanaba weeye laakiin arrinkani waa bictibaari lqaalib kana waa bictibaari lqaalib waa macne ama waxaaban odhanaynaa waaba in mafhuum haba jire laakiin arrinku wuxuu kaga midiyey aayaddu ay kuba timi umuurihii la jideeyey iyagoo sabab lahaa laynoo jideeyey markay sababtii meeshii kaba baxday haddana ilaahay subxaanahu watacaala inoo baaqi yeele xukumkii oo sababtiisi meeshii ay suushay xukumkii uu baaqi yahay sa dee haddii aan idhaha xaj markaan aragno ramalka oo kale in dadku markaa ay dawaafayaan khaasatan dawaafkooda quduum oo kale iyo ama dawaafkaa hore dee waxa weeye in yar tallaabadii la dedejiyo bal in la jeeni qaarto cududii la muujiyo kollay sabab bay lahayd oo waktigii ugu horreeyey rasuulka ilaahay cumrat lqada yimi ama markaas ayay nimankii reer markay yidhaaheen waxay maanta beytka soo dawaafayo imanayo waa markii heshiiskii baana laguba yimi niman ay daciifisay tabar daran oon socon karayn oo xanuunkii lagu yaqaanay yasrib uu daciifiyeyba ayaa imanaya ilaahayna waa usoo waxyooday rasuulka ilaahay oo dadkii buu amray dee bal markaas inay dee si aan looga dawaafi jirin dadku iyagoo aadi u soconayo dawaafi jireen tii la bedelo socodkii laba dedejiyo taas welibana dee la muujiyo cududiyo taa loo muujiyo waa iyagiibaa quwad loo muujinaya iyo waxa ay laba yimaadeen ilaa iskuba yidhaaheen nimankii allahaydeed waaba niman aan socon karayno waa dad xanuunkaasi dishooday iyagaaba wax ka saba ka nashaad badan barsada u socdaad eega haddana markii ay de xajatulwadaaca la soo gaadhay gaaladiiba ay suushay ramalkiiya maanta waa sunna waa xusuustii la xusuusanayo sababtiisi ma taalo marka aayadda waxaaban iyadna waa tawjiih kale oo aayadda in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu sabab bay markii hore lahayd oo kofkaasi waa kii badnaayo joogay laakiin markay sababtii ka baxday haddana ilaahay ruksadii nagama qaadin nagalama noqone ruksadii waa laynoo daayo taasna waan odhan karnaa ama waa mafhuum mukhaalafa oo makraj alqaalib buu baxay oo isagu ictibaar malena waan odhan karnaa xadiidkina taasuu inoo akidayo waktigaa amniga badani jiray dadkuna ay ugu badnaayeen wakaa rasuulka ilahi salaadii gaaminaya xadaثna aحmed بn cabd لlahi بn yunuس qala xadaثna زhayr qala xadaثna abu isحاq qala xadaثani xaariثaة بn wahbi اlkhuzaaciy waa xadiidkii hore dariiquu leeyahay dariiq labaad qaala salaytu khalfa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam bminan minan ku tukaday rasuulka ilaahay gadaashi walxaal annaasu dadku akharu ma kaanuu waa marka waktiyadii ay ahaayeen iyo akwaantoodii markay ugu badnaayeen iyagoo kuba sugan wasallaa ragcatayni fii xajat lwadaac waa xajat lwadaac laba ragcadood buu rasuulka ilaahay mino ku tukaday salaadihii rubaaciyaadka ahaa qaala muslimun muslim wuxuu yihi waa imaamkii saaxib alkitaab xaariثat bni wahbin اlkhuzaaciyu ninkan xaarisa la yidhaaha ina wahbiya reer khuzaaca waana saxaabigaa rasuulka ilaahay xajat lwadaac laba xajay وأخوu عubayd اللahi بن cمر بن الخaطاaب بأmه عubayd للahi بن cمر بن الخaطاaب oo ina cمar ah ayay xagga hooye ka walaalo ahaayeen oo haweeneyda baa waxay u dhashay adigu ninkan dhashay baa waxa weeye oo la odhanayo murayka bintu jarwal alkhusaaci ayaa cumar waxay u dhashay cubaydullaahi ninkana de waaba tan hooyey uba ahaydo waa ninkaasay walaalayiin buu leeyahay adigu waa saxaabiga adigu markaa kolley rasuulka ilaahay laba xajay cubaydullaahi markaa waa kaba wen yahayo dee cubaydullaahi kolley waxa weeye maha waktigaas iyo da-da rasuulka ilaahay xajkaa la joogi karaysay maba ahayn baabu salaati fi rixaali fi lmidar aadaakani baabu salaati salaadii baabkeedii weeye fi rixaali rixaasha rixaal waa jamcu raxlin raxlina waa maskanu shaksi un saan waa ruuxu meesha uu degan yahay ee alaabtiisu taalo taas baa la yidhaahaa haddii safar layayna ruux halka alaabtiisu taalo un baaba guri u ah mar kale dee socod lagu jire meel la yar degay ama meel loo hoydo haddaba waa haddii magaaladiina dee waxay noqonaysaa un waa guryihii e waa salaadii lagu tukanayey guryaha iyo masaakinta iyo meel masaajidii jamaacada lagu oogayay aan ahayn waktiga roobku jiro marka dadka cudurdaarkaasi jiro xadaثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu عalى maliki can naaficin yaحya بnu yaحya tamimi baa wuxuu leeyahay malik baan ku dul aqriyey malikna waxaa badnaydna in lagu dul aqriyo in isagu aqriyaa aad bay u yarayd can naaficin isagoo naafic kaba warinayo muxuu yihi ana bna cumara cabdالlahi bni cumar ayaa adana adaamay bisalaati salaad fii laylati habeen daati bardin wa reexin qabow iyo dabayl lahayd ayuu salaadii u aadaamay faqaala wuxuu ihi markaa aadaankii markuu dhameeyey alaa salluu fi rixaal hooyay ku tukada halkaa guryihiina iskaga tukada ama meelaha aad degantiin iskaga tukada oo waxba haysa soo kalifina taas buu raaciyey oo uu ku dhawaaqay daahirkuna waa aadaankii markuu dhamaynaya siday noo soo socoteen uma qaala wuxuu yihi isagoo sababtuu taa u yihi sheegaya kaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa ya'muru mid amra almu'adina mu'adinka idaa kaanat laylat marka ay ahaato ama layeelo habeen baaridaة qabow oo daat madarin roob leh ama roob da-ayo yaqulu inuu yidhaaho amri jiray an yaquula alaa saluu fi الraxaali saasaan taa uu yihi xdثna محamed بn cabd للhi بn نmayri qala xadaثna abي qala xadaثna عubayd الlahi qala xadaثanii naafiع عan ibni cmara anahu naadaa uu dhawaaqay bالصalaaةi u aadaamay weeye u adimay salaad fii laylati habeen daati bardi wa riixin وamadarin qabow iyo waa dhaxan iyo dabayl iyo roob lahayd ayuu salaadii u aadaamay faqaala wuxuu hi fي akhiri nidaayi dhawaaqiisa akhirkeed oo macnaa markuu dhameeyey ee aadaankii dhameeyey buu halkan dabada ka raaciye weeye waa daahirka xadiidku suu yahay waxyaala taa cadaynayaana ay jiraan in dee markuu intii badnayd yidhi xaya cala asalaat ama xaya cala alfalaax soo gaadhay uu halkaa raaciyeyna oo macnaa aakhira nidaai waa dee aadaanka intii aanu kaba faaruqin laakiin dhammaadkiisiina taasna waaba ixtimaal ebe laakiin ta kalean odhanaynaan alaa salluu fii rixaalikum buu yihi ku tukada rixaashiina alaa salluu fi rixaali uma qaala wuxuu yihi isagoo arrinkan daliilkiisa sheegaya ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu aha ya'muru mid amra almu'adina mu'adinka idaa kaanat markay ahaatee laylatun habeen baaridatun qabow oo habeen dhaxan badan ay dhacayso dhulkoodna waqtiga jilaalkii hadduu u qabooba khaasatan dee waa madiine iyo nawaaxida ay markii dambe joogeen aw dartu madarin awduna waa litanwiic dhaxan badani markay jirto ina dhaxantaa mashaqo badan bay ruuxii kuba keeni ama se roobba ay leedahay habeenkaasi oo habeen roob da-ayo ah fi safari riwaayada malik bay kolley tani timi riwaayadan malik baa mutlaqe tan riwaayadan imaka na cubaydullaahi uu kaba wariyey cabdillaahi naafic ayay sani kuba timi safarka dhexdii oo marka safarnana la yahay habeenkuna uu qabow yahay adhaxan badani jirta ama roob da-ayo ayaa wuxuu amri jiray mu'adinka an yaquula inuu yidhaaho alaa salluu fii rixaalikum iskaga tukada meelihiina aad joogtaan ee degan tihiinba ama masaakintiina iyo halkaa guryihiinu yahay ku tukada weli xadiidka duruqdiisi dariiq baa inooga harsan oo waa kan waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana abu usamata qaala xadaثana cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara anahu naadaa waa dhawaaqay bisalaati salaadii buu aadaamay bidajnaana meesha dajnaan la yidhaaho kolley waa meel aan maka malaa waxoogaa u jirtay waa buur bay yidhaahaan malaa dee meceel biyana waa ku dhawaaye dajnaan oo qolooyinkiina sharaxaysana waxaa ku sugan nawowi baa wuxuu leeyahay wahuwa jabalun calىa baridin min maka waa buur ku jirta beriid beriidku waa arbacata faraasik waa dhowr iyo toban mayl bay markaa noqonaysaa oo waxa weeyaan arbacata faraasika markaa ayaa beriidku yahay bal markaa maka u jirta kolleyna san imaam nawowi waa sidii qaadiciyaad iyo qolooyin kaloo ku raacay yidhaaheen ama saaxib اmashaariq waa kitaabkiisa mashaariq اlanwaar iyo sida uu kuba yidhi lakiin xaafid ibn xajar ba wuxuu kasoo naqliyaa saaxib alfaiq mu magacaabine kana saaxib almashaariq u yidhao de waa la garanaya kitaabkaa ciddii lahayd oo waa qaadiciyaad waa mashaariq اlanwaar oo bukhaari iyo muslim iyo muwada buu mufradaadkoodana ku sharxaa mufradaadkooda waa alfaadooda kitaabka oo sharax gharaaibta kutubtaasi ay leedahay kolley rijaashoodana uu kuba bandiyaayo de waa madbacaysan yahay laba mujalad ayuu kuba madbacaysan yahay saaxib alfaiqna waa zamakshari ninkan macruufkaa macaalimkan macruufka ee luqada iyo xagga iyo tafsiirkii aad loogu yaqaanayo faaiqu sheegayana waa kitaab alfaiq la yidhaaho isaguna madbacaysan oo isaguna gariibka xadiidka ah oo dhowr mujalad kuba madbacaysan haddaba wuxuu leeyahay saaxib alfaiq isagu wuxuu yihi maka iyo markaa dajnaan shan iyo labaatan mayl baa u dhexeeya beriidkiina intaasi way ka badan tahay oo laba beriid bay iskagaba dhowaaneysaa lakiin wuxuu si wuxuu raajix yeelaya saaxiba markaa faiq ama zamakshari ba wuxuu yidhaahaa dabdintan uu mayl ku dabdiyey ayaa waxay tilmaamaysaa cinaaye iyo ihtimaam uu leeyahay arrin kalena waa ku raajix yeelo wuxuu leeyahay saaxib alfaiq waa dadkii meelaha yimi amaakintaa arkay ama qaadiciyaad iyo mabuu soo xajino dhulkaa mabuu aragoo de mabuu imaba markaasoo muu soo xajin umay suurtogelinoo markaa ujeedada dhulkan aragtay uu arkay kuma dabdinayo waa sidii la soo gaadhay ino markaa de waxaa ka horreynaysa markaa in berid adigu ay kaba badantay calaa kulli xaalin waa dhinaca maka madiinau ka xigaaye laakiin waa meel magaceedun ama dajnaan halkaasaa la joogay oy marayeen ba dajnaan markaasaa muxuu yihi halkaas isagoo jooga ayaa waxaa dhacay in dee roob bay habeenkaasna lahaayo oo uma dakara bimili uu aadaamay hadalkii hore kaluu sheegay oo inuu yihi alaa saluu fi rixaali wa qaala waxaanu yihi alaa saluu fi rixaalikum walam yucid taaniyatan taa hore waxaynu aragnay alaa saluu fi rixaalikum alaa saluu fi rixaal laba goor inuu yihi marka intan dambe riwaayada dambe lamay socona alaa saluu fi rixaali min qowl ibni cumar o ibna cumar qowlkiisa bal iyadoo kolley labada xadiis ee ka dambeeya aan la yar eegi doono in sha allahu tacaala hadalka meeshata inoogu sugani waxa weeye ama xadiidkan iyada inoogu sugan marka ama dhaxani jirto oo dadkii inay soo kacaan dee dhulka qabow oo kale mashaqa ay uguba sugan tahay waayo haddaan riwaayadan aan ka dhignay ida kan laylat barida aw dat madar awda litanwiic markaan kaba dhigno ama roob da-ayo dee waxaana inoo dambaysa haddii xataa roobkii intuu qaaday laakiin dhulka dhiirigii leeyahay oo lagu sibiraxanayo sida inaga magaaladeenoo kale dee aan lama socon karahayn oo kale arrinku kaa yahay walow jamaacadii dee ay aada u adkayd oo jamaacadana meesha lagu tukanaya inay masaajida ahayd dadkii waxaa loo ruqsaynayaa inay iskaga tukadaan dee guryahoodii iyo halkii kaley joogeen oo macnaa taas wey waana rukso shareecadii ay noo ruqsayso oo fudaydino de kollimana shareecadu ama jacala calaykum fi diini min xarajo waxay dadka mashaqo iyo xaraj ugu sugan yahay dee waa laga ridaayo xarajkaa waa la suuliyaayo taasi waa arrinkaasun waa samaaxadii iyo fudaydkii shareecadu ay waxay noo fudaydinaysun bay taasi kaba mid tahay arrin baa laakiin jirta uun lafdigan ah fi safari إذا كانت ليلة باردة أو ذات مضر في السفر أن يقول الa صلو في رحالكم waxay keenaysaa markan arinkan cudurdaar uu leeyahay ee ruuxii loogu cudurdaaraya jamcii inuu kaba hadho ama dhaxan ha noqoto ama roob haba noqoto ama dabaysha haba noqotee in marka safar lagu jiro ay tahay safar haddaan safar dee mafhuumkiina muxuu keenayaa fi safar mafhuumkeeda mukhaalafo haddii xadarba yaho la negi yahay arrinku inuu taa kaba duwan yahay waa xadiidka laftigiisa riwaayada ta inoogu time laakiin jumhuur culamaa iyagu kolley safar iyo xadarba halkan way simeen waxaana iyagu qaateenun riwaayada hore baabka inoogu bilaabmay ee imaam malik qara'tu calaa malikin can naaficin xadiidku waa xadiid naafice malik riwaayadiisa ahayd mutlaq bay ahaydoo safarkumuu sugnayn walow dee qaacidadana aynu kusoo marray halkan usuulka ee muطlaq iyo muqayad markay yimaadaan inay tee arigu keenaya in muqayadka la horreysiyo mudlaqa lagu xambaaro haddana dee waxay marka la eego mashaqadan eegeen ee kolley mid kastaba ay ku sugantahiyo ciladii markay eegeen iskumay xambaarine haddii safar la yahay iyo haddii la negi yahayba kol haddii mashaqa ay kaba imanayso masjidka soo geeritaankiisii ruksadadii way jirtaa walow dee taasi aanay macnuhu ka dhignayn jamaciida masaajidka in la joojinayo ciddiisa soo kaliftay ee iyadu timi de waa la tukanaya waa ninkii isaga ruksadaa qaadanaya kii isagu laakiin isagu isa soo kalifay jamaci de sa xadiidka ibnu cabaas ba waaba laba tukanaya bal bukhaari tarjamo uu dhigtay oo miyuu la tukanaya ama la tukinaya on ciddii kolba joogtaa bal taasi waa mid xadaثna yaحya iبn yaحya qaal akbarana abu khaysamata can abi zubayr can jabiri xa وxadaثna axmed بn musa qaal xadaثna zuhayr bal kolley caawa rijaasha kuma joog joogsanayo laakiin un yaanay ishkaal idinku iman oo dee kolleyna in badan baan kusoo yar celcelinay halkan muslim markii hore wuxuu hi yaya xadaثna yaحya iبn yaحya qaal akbarana abu khaysamata can abi zubayr can jabir markuu saxaabigii gaadhay buu haddana sanad labaad ku laabmay oo wuxuu ihi waxadaثana axmed ibn musa qaala xadaثana zuhayr qaala xadaثana abu zubayr can jaabir markaa meesha sheekha muslim waa isbedelay yaxya bnu yaxya oo markan dambe waa axmed ibn yunus oo caawada casharka inoogu sugan inu magaciisu iyo axmed ibn cabdillaahi ibn yunus ee awowgii loo tiiriyey markaa abu zubayr iyo jaabirna labadaba way ku sugnaayeen laakiin maxaa jiroo kale abu khaysamata iyo xadaثna زuhayr labadaasa bal waxaan leenahay abu khaysama iyo زuhayr waa nin keliya marna kunyadiisii baa la sheegay marna magaciisii baa la sheegay waxaana jirto inagu badan oo muslim malaaba ninka labaad buu noqonayaa sheekhyadiisa nin la yidhaha abu khaysama waa زuhayr ibn xarb ibn shadaad oo muslim kun xadiid in ka badan kitaabka kaga wariya kun iyo laba boqol way gaadha waa ninka abubakr ibn abi shaybaba soo raaca ninkaas oo kale kunyadiisu waa abu khaysama زuhayr ibnu xarbi baa la yidhaha laakiin waa sheeka muslim waa sheeka muslim ninkan aan haynaana waa sheeka sheekiisa isagana زuhayr baa la yidhaha lakiin maxay kala yihin kaa زuhayr ibnu xarbi baa la yidhaha abu khaysamata sheeka muslima kana زuhayr ibnu mucaawiyata la yidhaha abu khaysamana weeye kunyadu labadaba bal waxaan leenahay abu khaysama iyo زuhayr waa nin keliye bal intaas waa inta doonaya inagu baraarujiyo waayo kitaabka meelo beeca waxaa dhacay iyadoo uu ninkan oo kale yahay in halkaa زuhayr ibnu xarbi dhacday nusakta intan arkay oo dhan iyo sharaxyada intan arkay oo dhanna waa wax ku wada sugano kolley waa arrin malaa khada qadiima un weeyeba taasi bal ninkani waa ninkaa ninkaa hore sheekadiisa dabaqadooda ah oo waana isku mid keliya un baan leeyahay abu khaysama iyo زuhayr waa nin keliya marka maxaa isbedelay un sanadkan yaxya ibnu yaxya iyo axmed ibn yunus labadaa sheeka muslim inta kale waa sanadkii hore un nina kunyadiibuu sheeka sheegay nina magaciisiibuu sheegay arrin kalena way jirtaayo abu khaysama riwaayada hore can abi zubayr baa kuba sugnayd tan dambana maxaa ku sugnaa xadaثna abu zubayr can jaabir qaala abu zubayrna hore waxaan filayaa inaan uga soo hadalay maxamed ibnu tadrus baa la yidhaahaa maxamed ibnu muslim ibnu tadrus baa la yidhaahaa kolley arrinna way jirtaa dee ciddii kutubta daalacatay ama taraajim daalacatay ay arki karto oo abu zubayr waxay dhahaan waa nin tadlis lagu yaqaano marka wixii dee uu cancaneeyo oo kale waa dee wax laga joogsanayo ee waxay soo naqliyaan haddii horena waan usoo sheegay waan ka soo hadlay lays ibnu sacad ninka ka warinaya uu yahay isagu wuxuu u calaameeyey axaadiisa uu jaabir kaba maqlay wixii masmuuca iyo wixi aan masmuucayn buu u kala sheegay oo iyada markaa aamin baa laga yahay tadliiskiisii maantana inooguma sugna halkan lays waana in can jaabirin baana inoogu sugan kolley muslimna waa kusoo noqnoqdaa iyadoonu riwaayada lays ahayn oo uu meeshii axaadiisii cadna ay dhacday abu zubayrna uu kaba orinayo kol kol uu yidhaahaba dahabi ama dahabi yidhaaho dee nafta waxaa kuma sugan waxyaalaha waxbaa kagaba sugan laakiin kolley waa masalo dee isaga imaamkiisanu ku tasxiixinaya kol kolna duruq kaloo samaaciisu kuma sugayo saxiixa ahayna inay dhacdaana kol kol way dhacdaabe bal xaaladu taa weyn qaala kharajna maca rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maciise ayaan baxnay fii safarin safar famudirna safar baanu ahayn roobkii baa noo da-ay oo roob baa naloo da-siiyey faqaala wuxuu yihi maka halkan habeen inay ahayd iyo inay maalin ahayd ma kala cadda oo inooma kala sugna liyusalli ha tukado man shaaa ruuxii doona ee minkum idinka idinka midi fii raxlihi halkaa gurigiisa oo macnaha arrinku laazim ma aha ruuxii isagu doonaya waa iman karaa ma shaqadaasna usoo adkaysanaya laakiin ruuxii doonaya dee waa ruksu haystaayo maanta mashaqan daraaddeed jamacii waa uga hadhi karaa ee raxligiisii ama jamac markaa halkaa ha helo ama keligii ha tukadee laakiin ninkii doonaya rasuulka ilahi ka cabire markaa taasi waa maxay arrinku waa lilibaaxa arrinku waa dadka maslaxadoodaa la eegaya waa laynoo baneeyey ee lama odhanayo un de imika halkan waa waajib oo kale oo alasabu fi rixaali rasuulkaas saa amri jiray siqada amarkuna wujuub buu keenaa marka in habeenka roobka aqalada lagu tukadaaba waajiba iyada taa lama odhanayo arrinku waa lilibaaxa oo waa ninkii doonaya kii isaga usoo adkaysama shaqadaasna dee haddi jamacii masaajidka waa la oogaya waa markaa dhibi ma jirto bal taasi waa mid weli axaadiid kale ay noo soo socota haddii la yidhaaho وxdثnي علي بن حجر السعدي قال xdثna إسماعيل عن عبدالحميد صاحب الزياdي عن عبدالله بن الحارث عن عبدالله بن عباس أنه قال لمؤdن بن عabاس baa مؤdن uu lahaa ku yihi في يوم مضيr eg waa maalin oo حataa maalintii رksadii waa la helaya maalin roobda-ayo bal weliba jumcay ahaydna salaadii jumca waana khudbaynayo wixii joogay waa tukinayay ee inta kale ayuu leya war ninkii doonaya waa iska hadhi karaa un إdا qلta haddaad tidaahid أشhهad an lا إلaha iلا الlه أشhهad أنa محamda رasuل markaad intaa tidaahid falaa تqل ha odhanin xaya عalى الصلاة xaya عalى الصلاة maxay noqonaysaa waa salaadii ukale waa yeedhid loo yeedhayo de alا صل في الرحاaلna waa iska jooga labada waa iska hor imanayaan hama odhaninba xaya عalى الصلاة ha odhanine qul waxaa tidha halkii xaya calى الصلاة xaya calى الفلاح bedelkeedii صalوu fي buyuuتiكم aqaladiina ku tukada taa ku dhegin muadinkii uu taa amray laakiin meesha waa la joogaa masjidkii waa la joogaa dad baa joogoo yimi dee waa dadkii soo socday bay arrinkani joojinayaan markaasaa qaala wuxuu hi raawi xadiidka warinaya waa cabdالlahi ibn ibn الxaariث fakaana الnaasa stankaruu dalika dadkii baa is eegay waa sa naftiba kuba yimi waxaabad moodeysa xagga si ay isu dayeen si waxay arrinkan qoonsadeen muxuu saa u leeyahay ibnu cabaas ay yidhaaheen faqaala wuxuu yihi atacjabuuna min da war miyaa la yaabantin hadalkaan idhiyo muadinka inaan taa faray qad facala da waxaa arrinkaa sameeyey man huwa khayru mini cid iga khayr badan baa arrinkaa samaysay oo muadinkii safartay rasuulka ilaahay buu ujeedaay markaasaa muxuu yihi maalin jumcaheeda aljumucatu jumcadu cazmatun waa farad waa waajib rukso maaha iyo dee wax sunno una waa waajiba mutaxatima walakin wa inii karihtu waxaan nacay an yuxrijakum macnaa an uqacakum fi lxaraj weeye inaan mashaqo iyo xaraj idinku rido taas baa nacay oo fatabshu aa soo socotaan fi diini wadaxde dhoobo iyo waxaa lagu silbiraxanayo lagu siibanaya daxdna waa dhoobadaa lagu silbiraxdo un aad soo dhex socotaan hawaamo wuxuu sida lafdi ma ahaa bukhaari kuma sugnaa aad nacay inaad soo socotaan idinkoo dee ilaa jilbihiina dhoobadii soo dhex gelayo halkaa lugihiinii la soo gelaya ama laftii ama bukhaari warin wixii wasafdii dariiqyadaa taale aad masaajidkii soo gelisaan oo usoo naqlisaan taas baa nacay markaa ninkii imanayaana waa khudbadii waa tan oo way dhacday oo dee waabuu khudbaynayey waanu la tukanaye laakiin ruksadaas rasuulka ilaahay baaba dee taas sameeyey buu leeyahay وxadثnيh أbو كامل الجحdري قال xdثnا حماد يعلي بن زيد عن عبدالحميد قال سمعت عبدالله بن الحارث قال خضبna عبدالله بن مسعوud عبدالله بن عباس في يوم bi raadغeed ag wuxuu noo khudbeeyo khudbadii جuمعay ahayde maalin dhoobale wey radqi iyo daxdi iyo zlل iyo waxyaalahaas waa islaamida waa dhoobada lagu silbiraxanayo un وsاq الxadيiث xadiidkii buu kaxeeyey waa xadiidka aynu kaba soo baxnay aadaankiya ay kuba sugnayd inuu yihi dheh aadaanka dhexdiisa صalوu fي buyuuتiكum بmaعnى xadيiث بن culayata walam yadkur الجuمcaةa intan dambe aljumcaةu cazmaة mu sheegin وaqaala waxaanu yihi qad facalahu man huwa khayr mini yaعni النabiy slى الlaه عalيه وasلم وqaala abu kamilin xadaثna xmad عan cاaصim عan cabdالlah بn الxاriث بنaحوi وxdثnي أbو الربيع العتكي هو الزهراني قال xdثna حmاd يعن بن زيد قال xdثna أيوب وعاصم الأحول بhdا الاسناaد وlم ydkر في xadيثi يعن النبي صلى الله عليه وسلم weli xadيثka iبن cabaas noo socda waana sراacinaya sian bal xadيثka ama أxاadiثa waxaan ka qaadana mar keliya u wada sheego ee sanadkan aan hayno un kolley horta waa rag aynu soo wada aragnaye أbو الربيع العتكي buu imika yihi هuو الزهراني kitaabkana waxaa dhaca kol uu alcatakiyi ku gaabsadayna wuu dhacaa صaxiixa mslim kol uu alzahraaniyi ku gaabsadaana waa dhacaa nisbadaas kol uu israaciyo sad oo kalena way dhacdaa bal taasi way dhacdaayo ninkan xamaadna kuma warinayaana san uu sheegay yacni ibna zaydna bal haddii aanu yacnidaba inoo raacin xamaad ibnu salama lama kulminayo ibnu zayd unbuu noqon lahaye laakiin waxay leeyihin culimadu insan dee halkan alcataki iyo azahraaniyu hay israaceen ninkan catakan dee nisbadan iyo zahraankani waa laba ninoo ilmaadeera markaa isma hoos gelayaan oo kale awoogay ku kulmayaan ilmaadeer bay hayn awoogay ku kulmayaan marka ninka reer bani cataki reer bani zahraan maaha kaa reer bani zahraanna reer bani catag maaha de malaha way kala yar mashhuursanaayeen bal waxay leeyihin laakin siday jirtaa waa laba ninoo ilmaadeero awooga dambe un kuma kulmaya ama awogood un kuma kulmayo bal markaa arrin kolley maaha un inuu reerkan wada ah labada reer ay soos gelayeen uu laba jiribo ee kala yara caamsan un ama kala yar dambeeyo un inay ahaayeen arrinku kolley ma aha وxdثني اسحاq بن منصور قال أخبرna بن شmayl waa imamki نضr قال أخبرna شعبة قال xdثna عبدالحميد صاaحب الزiyاadية قال سمعت عبدالله بن الحاrث قال أdن مؤdن بن عabاس مؤdinkii ina cabاas baa aadaamay يومa جuمعaةi maalin جuمعa في يومi مadir maalin roobda-ayo oo dee maalintaasa roobda-ayay فذakra نحو xadيث بن craيةa وqاala waxaanuu yihi krihtu waxaa nacay markii uu dadka yar qoonsadeen وkrihtu hadalkan dee rasuulka ilaah iga khayr badnaana waa sameeyey waxaana nacay an tamshuu fi daxdi wazalali waana isla macnaa le zalaq iyo zalal iyo daxdi iyo radqi iyo waa dhoobadaa lagu sibirxanayo inaad soo dhex socotaan oo taas ayaan idin nacay buu yihi oo saasaan u idhiba وxadثna cبd بن حmayd qال xadثna سعيid بن cاmr عan شhuعبة xا وxadثna cبد بن حmayd qال أخبrna عبدالرزاq qال أخبrna معml kilahma عan cاaصم الأحول عan عبدالله بن الحاrث أن بن عabاس أmra مؤdنh في xadيiث معmr في يوم جuمعaة في يوم مaطيr بنحوi xadيiث وذakra في xadيiث معmr فعlh mن huوa khayr mn qolooyinkan baa barhkood intaas way waxyaalihi ay isla dheeraayeen xadiidka inta kale way isla leeyihin oo way wadaagsanayaan oo waa xadiidka hore aynu kala soo baxnay yani nabiya salى الlahu عalيه wasalam waxadana cabd bn xumaydin qaale waa xadiid keliyu intaasoo sheekh ayuu midba hadda isku markama warin midba meel bu kagaba warinaya oo ka warinaya وxadثna cبd بن حmaydi qال xadثna أحmed بن iسحاq الxضrmiy qal xadثna وhayb qal xadثna أyub عan cabdاللahi بn الxاrث qala وhayb lam ysmchu minhu oo waxa weeyaan ayub malaa cabdullahi ibn xaaris kamuu maqlin ee dee waa malaa taas se dee duruqdii kale lagama maqlay waa tan inoo taala qaala waxaanu yihi amara bnu cabaasin muadinahu fi yowmi jumucatin fi yowmi madirin binaxwi xadiiin bal kolley baabka axaadiistiisu way inoo dhamaatay waxyaalaha xadiidka inooguma sugan horta waxaaba iyada inooguma sugan me halkan jamaacadan salaada dee lagu tukanayaa kolley waxna waan sooba aragnay dee waxna waaban ar adigu kolley waa aad bay u adag tahay oo ruuxii haddaanu cudurdaar lahayn uu rag yahay kolley waajib bay kuba tahay iyoynaan fardo-aanay dee shardi salaada sixadeeda uba noqonin be kolley sidan waxyaalaha hore soo sheegnay laakiin waxaa inoogu sugan axaadiisan marka ama roobda-ayo ama dhaxani jirto dabayli jirto in dee jamaacadu inaanay adkayn oo dadkiina loo ruksaynayo mashaqadan daraaddeed in dee ninkii doonayaa uu iska hadho kii isagu iskalifay waa iman karaayo looma diidayo ilowba ilow iska fadhiya meeshii maba taal waxaa kaloo iyadana inoogu sugan marka safar la yahay be haddaan cudurdaar kaala lahayn jamaacadu inay jidaysan tahay oo markan rasuulka yidhahde waa kan xadiidka fi safar baynu soo aragnay aadaankii waa aadaam la aadaamaya dadkii baa la isugu yeedhaya meel baa lagu wada tukanayaayo jamaacadu safarkiina waa wax jidaysan aadaankuna isaguna xadarkuun maahae marka safarka la yahayna waa la aadaamaya waa la andimaya oo waa jidaysan yahay xadiidka iyada ta inooguma sugan weeye arrinta kale meesha iyada inooguma jirtaa waxa weeyaan oo xadiidka inoogu sugan oo imaka halkan ah jumcaduna inay laba mid tahay waxa weeyaan walow dee waajibkeeda aan garanayno jamaacaadkan kale oo iyadana haddii cudurdaarkan la leeyo waxyaalahan ay jiraan acdaartani ay jiraan dee ruuxii waa ka hadhi karaayo acdaarta waa uga hadhi karaa walow dee imaamkii uu oogayo jamaacadii ama jumcadii uu tukanayo cudurdaarkaasi marka uu jiro ruuxii waa kaba hadhayaayo iyada taasna waa waxay noogu sugan arrinta kale inoo jirtaa bal haddii aadaanka la raacinayo asaru fi raxal marka roobdaayo de waa wax jidaysan eh labada xadiidkan ibnu cumar iyo ka ibnu cabaas ka ibnu cumar waxay noogu sugnayd markuu aadaankii dhameeyey ama dhammaadkii aadaankiisa inuu alaa saluu fi raxaalikum yidho taasi ay keenayso horta aadaanka in nadmigiisii la wada ilaaliyey oo xaya cala salaatna ay kuba jirto iyo xaya cala alfalaax laakiin dhammaadkiisii uun ama markuu dhammaaday dabadeed alaa saluu fi rixaali laba yidhi oo la odhanayo xadiidka ibnu cabaasna waxaabay nooguma sugan ee kaalada iyo iska jooga waa laba arrimood oo dee kala duwan ee inaan xaya cala salaad lama odhanayni halkii xaya cala salaad ay gelayso bal markaa labada xadiisba way inoo sugan yihiin saas daraaddeed de ay mosta shaaficiyad iyo ay kaba mid yihiin waxay leeyihiin haddii dee aadaanka dabadi lala yimaadona waa shay jaa-isa haddii halkan la geliyo aadaankii la dhex geliyana waa shay jaa-isa labaduba jaa-is weeyaan oo way banaan yihiin kollay labada xadiisna way inoo sugan yihiin oo bal markaa xaya cala salaadna tanaafigan aan sheegnay kaalayada iyo iska joogadu de waa ninkii doonaya isaga mashaqada u adkeysanaya waa imanaya waa tan aan leenahay xadiidkuba xataa ahaa liyusalli man shaaa minkum fi raxli ninkii doonana kii doonana ha yimaado weye markaa taasoo waxba tanaafi markaa kama dhexeeyo wax la iswaafajin kare bal waxaan leenahay iyada taasna waa wax jidaysan aakhir alaadaanna waa la odhan karaa wasad alaadaanna waa la odhan karaa labada xadiisna way inooguba yimaadeen labada xaaladna culimadu waxay leeyihin waa wax jaa-isa baabu jawaazi salaaة الnaafilati calى daabati fi الsafari xayثu tawajahat waa baab iska dheer lakin xadiidku waa axaadiis isla wada mida carabkun baan marinaya oo waxa weeye waa salaada suno banaanida ay banaan tahay cala daabati waa wixii la fuulayo un si guudba hadday raaxilo tahay haddii ay dee dawaabtii kale sida dameer iyo waxyaalo tahay haddii imika gaadiidkan aan inagu haysano ay tahay bal salaadii sunaha inay lagu tukado fi safari markaa safar lagaya xaysu tawajahat qibladii baa ka dhacayso rukuucdii iyo sujuuddii uu dhulka e ama uu taam yeelayana way kaba dhacaysaa kolba xaggay ulama jeedo oo xaggan dee maqsadkiisu iyo uu sii jeedo haddaan socodka inxiraaf kuba iman oo dee leexleexasho socodkii ka dhashay aan u iman jihada qibladiisu taasay noqonaysaa war taas buu baabkeedi yahay xdثna محamed بن cabd للh بن نmayri qال xadثna abي qال xadثna cubayd الlahi عan naafic عan iبn cmra أna rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم kaana wuxua yusalii mid tukada subxatahu salaadiisa suno a weeye waana tii xalay aan idhi tu ibn cumar diidayey waa raatibada ee sunaa kale waa kan rasuulka ilaahay nooga soo naqlinaya sunihiisaas xayثumaa meeshii oo tawajahad binaqataashiisu ay ula jeedsato ee uu sii socdo ayuunbu u tukanayay وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna أbو khالد بن أحمر عن عubayd اللahi عن ناaفiع عن بن cمر أن النبي صلى الله عليه وسلم kana wuxua يuصلي mid tukada عalى raaxilatihi raaxiladiisa korkeeda xayثu تawajهad b xaggay ula kacday ula jeedo halkaa kolba mqsadkiisu yahay ayuun baa wejigiisuna uu jeedayay وxadثnي عubayd اللhi بن cمر الqwاaririي qال xadثna yaحyى بن سعيid عan cabdالملك بن أbي سlayman qال xadثna سacيid بن jubayr عan بن cمر qاaل kana rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa يuصلii mid tukanaya وlxaal huwa isagu mqbil uu jeedo ama uu kaba yimid makata mako ilى madinati madine usoo dhaco xaggii qibladii waa kaba soo jeeday madiinu kusii jeeday qibladii markaa dhabarkiisay ahayd haddana rasuulka ilaahi waa tukanaya calaa raaxilatihi hashiisii ama raaxiladii uu fuushanayd xayثu kaana wejhu xaggii wejigiisu ayo waa madiina qibladii markaa waa dhabarkiisa qaala wuxuu ihi ibnu cumar wa fiihi arrinkan markaa safarka la yahay ee wax la fuushan yahay ee ruuxu kolba xagga u socday un baaba qiblo u ahay arrinkaas bay nasalad kusoo degtay aayadan ah faynama tuwallu fasama waj llahi faaynamaa meel alla meeshii tuwallo ay tuwallo wujuhakum wejiyadiina aa ujeedisaan laakiin dee amar ilaahay aa ujeedisaan waa jidayn lainoo jideeye maha inuu isagu ikhtiyaarkiisa dee amar ilaahay iyo ha aa ugu jeedisaan fasama meesha iyo hanaag ayuun baa wajullaahi ilaahay qibladiisi uu idinka raali noqday ay tahay oo halkaasi wajullaahina halkan imika aayad sifa maaha oo sifadii dee wejiga ilaahay taas ma aha ee waa say shaafici iyo mujaahidiya ku fasireen waa qibladii waa halkaasun kolba halkaa idinku ujeedsateen ee aa wejigiina ujeediseen biamrin min allah aa ujeediseen iyo dee shareicadii oo idin fasaxday ayuun baaba ilaahay qibladiisu ay tao ujeedadu arrinkani wuxuu aayadani ay kuba soo degtay markaa safarka la yahay wax la fuushan yahay sunnaha la tukanayo oo ruuxa qibladiisu ay tay kolba xagga uusii jeedaan وxadثna أbو كرayb qال أخبرna بن المبارك وبن أbي زائدة xا وxadثna بن نmayr qال xadثna أbي كلهم عن عبدالملك بhda الاسناaد نحوه وفي xadيiث بن مبارك وبن أbي زائدة ثuمa tل بن عمر wuxuu أqriyey فأينmا تولوا فسمa وجه اللhi وqال في hda نزلت arinkan bay kusoo degtay xadثna يحyى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عمر بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن بن عمر قال رأyت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay baan arkay oo يusلي tukanaya عalى xmاari dameer korkii والxaal wa isagu mwajihun mwajihun manaa mutawajihun weeye uu jeedo ilaa khaybara oo xaggii qibladii waa dhabarkiisa xaggaa waqooyi buu usii socdayba markaa khaybar buu u jeeday dameerna uu fuushanaa isagoo ku tukanayaan arkay kale xadiidku waa xadiidkii iبn cmr druqdii horena maxaan soo aragnay calىa raaxilatihi calىa raaxilatihi iyada ayaan kusoo aragnay waana i bal inoo dambaysaana waxa weeyaan kuwo kale oo calalbaciirna way inoo dambeeya dee waa raaxila isaguna laftigan calىa ximaarin xadiidka ibn cumar markay noqoto ayay daaro qudni iyo qolooyin ba waxay leeyihiinba tan waxay kaba dhigeen arrinkani inuu waham yahay oo ama qalad camr bn yaxya almaazini waa ninkan saciid ibnu yasaar kaba warinaya ka dhacay uu yahay oo waxay leeyihin xadiidkan salaadii rasuulka ilaahay sia lagu yaqaanay waa ama raaxilo ama baciir laftigani laftishaaduu noqonaya ama waham kaba dhacay buu noqonaya bal taas bay leeyihiin waxay leeyihiin bukhaarina tan mabuu soo naqli markaa lafdigan arrinkani ficilka ana si inoo soo socdo weeye lakiin rasuulka ilahi walow dee kolley malaa xadiid sanadkiisu xasan yahay oo rasuulku dee yaanay waaqacadan ibnu cumar ba ahaan inuu dameer isagoo fuushan uu markaa ku tukanayena ay sooba aroortay bal culimada qaar baa markaa tan leh laakiin muhimku daabo korkeediiyo iyadoo wax la fuushaye lagu tukado safarna la yahay axaadiiu waa waxaan ay imika axaadiisa ma ku tacalluqsantay kolleyna fawaaida axaadiisa mar baan siyar wada raacin doonaa وxadثna يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن أبي عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار xadيiثku waa xadيiثkii iبن cمر e drqdii lakiin iبن cمر ka dambeysay ayaa mar سacيid بن يسار baan ima ka haynaa intii horena waxaan haynayba oo bal mثalا dee sanadkaa hore سacيid بن jubayr baa mid ka horeeya aan kusoo aragnay mar naafic baan soo aragnay cabdاللahi بن dinar baa inoo dambeeya waana xadيiث keliya un oo ruwaadan iبن cمر ka warinaysay baa tacaduday iyo ciddii ka sokaysayba wuxuu hi markaas عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أصير مع بن عمر in عمر baa la socday بطريق مkة قال سعيد waa بن يسار فلما khشيت الصبح way wada socdeen waa la guuro gelayey waana habeen gelin dambe labadooduba waxbay fuushanaayeen markan ka baqday waagu inuu beriyo ayaa نزلtu dhaadhacay intuu iskagaba hadhay iبن cمر raaxiladiisi ka dhaadhacay ayaa fawtartu witrigii tukaday ثuma أdرgtu haddana iبن cمر baan gaadhay oo markii dee uu dhamaystay baan iبن cمر gaadhay faqaala libni cumara ina cumar baa igu yidhi ayna kunta xaggeed ku sugnayd oo maxaad ku hadhay faqultu lahu waxaan idhi khashiitu lfajra salaadii subaxba ama waagu inuu beryaan kaba baqdayoo witrigu iga dhaafo fanazaltu waan dhaadhaco faawtartu waan witriyey faqaala cabdullaahi wuxuu yihi alaysa laka fii rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam uswatan rasuulki ilaahay miyaanay dayasho fi dayasho kuuguma sugnaanin miyaanad ku dayanayn rasuulki ilaahay faqultu waxaan ihi belaa wallahi may waan ku dayanayaa wallahi waan ku dhaartee qaala markaa wuxu uhi ina rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yutiru calى اlbaciir uma dhaadhici jirin marka uu safarka yahay witriga waa tukanayey neefkan geela ama raaxiladan uu fuushaye korkeedu ku tukanayey saasaabay ahayd weli axaadiisu wuu inoo socdaa وxadثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى malik عan cabdالlahi bni dinari عan ibni cmara anahu qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam yuصلي عalى raaxilatihi xayثuma tawajahat bih kolba xagga ay ula jeedsato qaala cabdالlahi bn dinari kana bn cmara yafcalu dalika in cmarna sidaasuu samayn jiray وxadثni ciise بn xamaadi المصري قال أخبرنا الليث قال حدثني بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah وxa يutir عalى راaحلaته راaحلadiisa korkeeda witriga ku tukan jiray weli أحاadiث way inoo yar dambaysa marka waxaan ka wada qaadanayno xadيثka iبن cمر baan sraacinaya labada xadيث iyagu aan drq lahayn laba xadيثo dee markaas ah cmr بن ربيع iyo aنس بن mالك o iyagu drq malaha kale markaas وxadثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarna بن وهb qال أخbarnي يuنس عن بن شhihaaب عن saلم بن عبd اللahi عن أbيه qال أنه qاaل kاna رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم يuصبح waa sunaysanaya عalى راaحlaته qibla أyi wجinta wجha kolba waa wejkii ka oo u ujeeso waa meel alla meeshuu kolba ujeedo ee raailad wejigiisu yahiyo mqsadkiisu ayuun baabu rasuulka ilaahay sunaha u tukanayey wayutiru calayha raaxilada korkeedana witriga uu ku tukanayay hayra lakin anahu laa yusalli calayha almaktubata salaada faradkaa wuu dhaadhici jiray oo korinay waayo rukuucdiiyo sujuuddii wuu ishaaraya qibladii waa ka jeedaaba markaa iyada salaada faradkaa wuu dhaadhici jiray oo dhulku ku tukan jiray rasuulka ilaahay xadiidka ibn cumar isagu intaasuu inoogu dhan yahay duruqdiisii badnayd وxadثna cمر بن سwاd وxrmlة qال أخbarna بن وهb qال أخbarnي يuنس عن بن شhهاaب عن cabdاللahi بن cmr بن رaبيcةa أخbarhu cabdاللahi بن cاmr baa iبن شhهاab u waramo wuxuu ugu waramay أنa abaahu أخbarhu aabيه cmr بن رaبيcة waana min المهاaجiriin الأوliن oo dadkii xabashada u hijrooday bal cmar iyo waa ka hor iسlaamay iyagaanu xilfi la lahaa alkhطاab buu xilfi la lahaa cmr بن رaبيcة الcnزي iyo qrayشh maay أنه رأى رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay buu arkay يصلي isagoo tukanaya الصبحةa waa saلاada suنة ah بleyl habeenkii في السفر wktiga sفرka uu yahay عalىa ظهri rاaxilati raaxiladiisa korkeed حayثu توaجهad kolba xaggay ula jeedsatay ula kacdo وxadثnي محمد بن xاaتم qال xadثna عفان بن مسلم qال xadثna hmاm qال xadثna أنس بن سيrين qال wuxuu yihi أنس بن سيrين talaqaynaa waan la kulanay oo waxaanu ka hor tagnay weeye anas bna malikin anas ibnu malik xiina qadima ashaama bukhaari halkan waxaa dhacay xiina qadima min ashaami kollayna macnuhu waa taasoo riwaayada muslimna taasay ku xambaaran tahay anas anas ibnu sirin waa imaamkii moxamed ibnu sirin iyo walaalkii weeye sirinna isagu wuxuu ahaaba mawla wuxuu ahaaba anas ibnu malik o anas ibnu malik baa mukaatabo ku xoreeyey aabahood sirin markaa isagaa walahooda lahaa shaam buu ka yimi markaas oo markii hore shaam waktigaa uu shaam tegey dee waa soo noqodkiisii baa markaa riwaayada muslim noqonaysaaye shaamna dee deegtii khilaafaday ahaydoo dee mucaawiye laga bilaabo isagu dimashik baa caasimad u noqotay daartii khilaafada iyada ahayd waktigana wakti dambay ahayd oo markii xajaaj ciraaq ka tarinayay ahayd xajaaj baa dhibay anas ibnu malik waa oday sagaashan jira isaga waa taas saxaabiga rasuulka ilaahay khaadimkiisiya taas baqaayihi saxaabada meerhkii ka joogay ayaa haddana ka ammaan waayo o u dhibayo isagoo da-daasa ayuu shaam qabtay isagoo ka ashkatooniyo u ashkatooniyo ninkii amiir almu'miniin ahaa alaaweliid baa markaa joogay ayuu ashkatoonayey cabdimaha markaasa deeta waa markii uu soo noqday waa da ayay ka hortegeen oo way u baxeen oo way ka hortegeen de waa asxaabtiisii fatalaqaynahu waanu kula kulanay bu leya waa meeshay kaga hortageen bacayni tamri meesha cayni tamri la idhaayo waa meel adigu dhinaca shaam ah dariiqa ciraaqa lakiin dhinaca shaam ah kollay khilaafadii abibakar dhammaadkeediina dagaal aada u mashhuur ahaa ayaa kaba dhacay halkaasoo waxaana loogu tegay markaa dad malaa asalkoodu carab bay ahaayeen kisra ayaa rahan iyo waxyaalo uhaysto dad yaryarna way ahaayeen inamo oo dadkii waxaa kaba mid ah ninkan mufasirkaa ee kalbi la yidhaaho awowgii oo kale iyo xumraankan aynu axaadiistiisii waysada soo marnay cusmaan mawlihiisa iyo siriinka naftiisa qolada dhalayo ayaa beriga halkaa loogu tegay markaasoo markii meesha dee gacanta laguba dhigay oo waana khilaafadii abibakar akhirkeed khaalid bin walid baana dee markaa ahaa qaa'idkii muslimiinta kuwa kale ee caajimta la dagaalamaye adigu meeshaas ayaanu ka hortagnay fa ra-aytu waxaan arkay bu ihi yusalli isagoo tukanaya calaa ximaarin dameer walxaal wejhu wejigiisu dalika aljaniba dhinacan iyo ujeedadu dhinacee qiblada ma ahayn ee qiblada dhinaceeda malaa ruuxa ujihaysanaya xaggeeda ujeeda dhinaciisa bidix bay markaa noqonaysay oo dhinac adigu aan jihadii qiblada ahayn ayaa wejigiisa wama hamaamun hamaamkan xadiidka ka warinaya anas ibnu sirin waa ishaaray can yasaar qibla qiblada dhinaceedeedii bidix oo dhinac adigu xaggaa bidixun ama ruuxan ujeeda dhinaciisa bidix noqonayo dee hadday qibladoodu markaa ay galbeedba ahayd malaa dhinacan janub bay noqonaysaa faqultu lahu waxaan ku idhi markii dambe ra'aytuka waxaan ku arkay tusallii adigoo tukanaya ligayri qiblati meel aan qibladii ahayn u tukanaya maxaa dhacay qaala wuxuu yihi markaa lawlaa anii ra'aytu rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yafcalu haddaanay jirin inaan arkay rasuulka ilah arrinkaa la imanayo samaynaya lama afcalu maa sameeyeen taas bui bal kale xadiثi waan israacin xadiثna waa inoo daahiraba macnaheediyo waxay noogu sugan un inay banaan tahay ruuxu markaa uu safarka yahay waxan uu fuushayo korkii ama gaari ha noqdo ama diyaarada ama mara wixii hore markii hore la fuuli jiray inuu sunnaha kuba tukado iyadoo qibladiisu noqonayso kolba xagga u jeedo kolley xaggaasi dee way noqonaysaa jiha kale oon xaggii u socday ahayn uma jeedsanayo taasaa qibladiisa noqotay xaggaas waana dee muslimiintu way ku ijmacsan yihiin laakiin s ruksadii hore inu soo marray ama qasrigiiba intooda badan halkan waxay shardiyaan in safarkaasi safar macsiya inaanu ahayn oo ruqasa safar ka yidhaahaan ruux caasi bisafarihi kama faa'iidaysanayo bal arrinku taas weeye waxaa kaloo bal matalan iyada halkan ay culimadu kolley ay ku tegeen ama qowlkooda saxiixa ah maanta safarkan may odhan safarkii dheeraa ee salaada lagu gaabinayay safarku hadduu gaaban yaho od meel dhow kusii socoto laakiin safar lagu magacaabayo iyo hadduu dheer yahayba arrinkani way taalaa si khayrka dadka ay u badsadaan ay sunaha salaadana ay isagaba tukadaano bal taasay ku tegay imaam malik baa laga soo naqliyaa inuu safarka dheer uu kaba dhigay ama magaalo dhexdeeda oo kale kolley intooda badan culimada ama mucdamkooda baa leeniyo caamadoodu waxay leeyihin arrinkani waa arrin safar haba koobnaado laakiin magaalada dhexdeeda markaad socoteed gaarigaaga wato ama aad la socoto oo kale iyada taas ma noqonaysa abu yuusuf baa qowlkiisa kolley ahaa imaam aimada shaaficiyada kamid oo qolooyinkan asxaab alwujuuh kaba mido istakri la yidhaahna dee isaguna kolley waa samayn jiro isagoo malaa xisbaday qum iyo baqdaad iyo kolta waliyey oo dameerkiisa iska fuushan magaalada dhexdeeda socda ayaa la arkaya isagoo iskaga tukanaya oo dee tan kuga tukanaya oo adigu balmarkood culimada leh waa may xataa markaad wax fuushantahay waad la iman kartaanaba bal waxaan leenahay iyadu taasi waa arrinta kale inoo jirtaa iyada maktuubo markay noqotiyo salaad farada haddaanu ruuxu dee cudurdaar lahayn kale oo ama aanu ka baqanin waktigoo dhaafa iyada waa in caadigeedii loo tukado qibladii loo jeestay noqonaysaa dee kolley malaha way ka duwantahay ruuxii markab la socday ama taas oo kale ay suurtagal wahayd ama dooni say dee culimada hore ijmaacoodii u kuba tegeen inuu waa jeedsan karaa isaga iyo uu taag markaa iska tukan karo waxyaalahan kale in la taag yeelay rukuucdi iyo sujuudi qibladiina aan loo jeedsan karahayn dee haddaan cudurdaar iyo wakti baxayaa jirin iyada markaa waa sunnihin san rasuulka ilaah yeeli jiray arrinta kale halkan culimadu ay xadiidkan yidhaahaan ama axaadiis aan kaba qaadanayna salaada witrigu in aanay waajib ahayn waayo maktuubadii rasuulku uu dhaadhici jiray iyadiina wuxuu ku tukan jiray raaxilada korkeedu kuba tukan jiray markaas tay xanafiyadu yidhaahaan inaanay witrigu waajib ahayn ayay tan inoo tilmaamaysaayoo haddii de ay waajib tahay oo sian faradka ay tahay iyada dee iyadana laguma tukadeen raaxilada korkeeda laguma tukadeen bal marka umuuraha inooguba sugantan ee ruuxii isagu musaafirka ama imaniyo qaadimka kahortegiisa oo kale waa san day asxaabtii amas yeeleen bal matalan wuxuu siday kaba cabiro xaafid ibnu xajar tilmiidkao sheekiisa weydiiya ficil daa ficil uu sameeyey waxa uu ictimaadsanayo oo imaka anas markuu arkay isagoo dameer fuushan oo jiha aan jihadii qiblad ahayn u tukanaya waa kan weydiiyey ee saasaan kugu arkay yidhi isagiina muxuu ku jawaabay daliilkiibu kuba jawaabo ee daliil iyadana jawaabteeda waa umuuro iyadana bal inooguba sugan taas oo kale kolley masale kaleo halkan culimada qaarkood ay sheegaano ama ay ishaaraan ruux hadduu mawdica ku tukanayo nijaasi ay kuba sugan tahay laakiin nijaasii wax jirkiisa kamida ama intiisan kaba mida oo uu kula baashiraya aanay jirin waa ina dee salaadiiso ansaxayso halkaa halkay ka qaateen waxa wey mithalaan dameerkan aan kasoo qaadno haddii carabkiisi waaba daahir baan leenahay laakiin waxay leeyihin de kolley nijaasi lagama waayo xataa manfadkii haba noqoto bal haddaan idhaahno geel iyo waxyaalaha fadalaadkoodu waa daahirba aan idhaahno sida culimadii de aynu horeba usoo maray qowl saas ahaa antaan idhaahno laakiin xaggii dameerkii oo kale haddii wax nijaas oo kale loo waayo manfadkiisi ayaaba de ama halkan de ay wasaaradiiyo waxaasi kaba imanaysay kolley taasi inay kuba sugan tahay baaba dhici karta laakiin isagii lama baashirayo ma taabanayo waana kan tukanayay marka haddii dee nijaasi meeshii ay jirto laakiin in isagu wax jirkiisa kamida ama maradiisa kamidu kula baashiraya ma gaaraya aanay jirin salaadiisi inay ansaxayso waa dee iyaguna bal arrinta ay xadiidka ilaahna waa axaadiian way inoo faa'ideynaysaa allah subxana watacaala ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك